haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal bulshooyinka aadanaha tu walba oo ab iyo absaxan wadaagta waxaa markii muddo la joogaba ka soo dhex baxa qof inta kale ka indheergaradsan oo tagtadii hore iyo joogtada inta isku minguuriya saadaalin kara waxa isaga iyo inta ay isku sinjiga yihiin ay timaadadu u soo sido qofka tilmaantaas lihi badanaa awood uu wax ku dooriyo ma laha waase taliya markaas baa hadalkiisa la yaraystaayo waa la quursadaa waa lala yaabaa ugu dambaystana miyirkiisa ayaa la dhaliilaa oo fayoobidiisa ayaa shaki la geliyaa isna madaalee meeshii la isugu yimaadaba wuu ka dhex kacaa isaga oo dadkiisa uga digaaya hadday tiisa diidaan waxaa ku dhici kara amaba ku dhici doona aalaaba taas oo kale waxay la soo gudboonaataa suugaanlayda gaar ahaanna maanseyahanka dhabta ah ee aayaha bulshadiisa inta uu ka fakaraa ay in doora ka badan tahay inta uu danihiisa ka fakaro taasna tusaalayaal badan ayaa loo heli karaa in loo horraysiiyana waxaa u mudan sayid maxamed cabdilla xasan oo soomaalida oo aan dareensanayn gumaysigii dalkeeda ka hantiyey isagu goor hore dareemay kana diriray waxaa lala garan waayey laguna qoonsaday halkudheggiisii ahaa idinkaa dalkaba leh dowlad maad u noqotaan ilayn doqone caraf ma leh dulbaax maxaa ka baylahay aan ku labeeyo xaasi aadan afqalooc iyo afartannadii qarnigii labaatanaad siduu wacdiga iyo waanada ugu xabeebsaday soomaalidii uu la degaanka ahaase ay uga hoos qaadi weyday wuxuu ahaa markii dambe ninkii inta quusta ka joogsaday odhan jiray dafdaf iyo kulayl waxaan la imi dacastay laabtiiye waxyii hadduu idiin soo degoo la idin deeqsiiyo oo nebigii soo daahiraan idin daweeyeene adinkiiyo dinaduhuba horow dabac xumaateene midna darajo kuma haysataan labada daaroode tusaalaha saddexaadna aan ka dhigo maxamuud cali beenaley oo had iyo jeer soomaalida dareensiin jiray horumarka teknolojiyada ee reer galbeedku uu gaadhay iyo meesha dambe ee ay iyagu ka taagan yihiin beri hore gabaygiisii uu yaababka dayuuradda ku tilmaami jiray oo anigii halkan ka tabiyey tan soo socotaana waa tix gaaban oo iyadana uu kaga hadlaayo horumarka farsamada casriga ah gaar ahaan qalabka dagaalka ee qaramada galbeedku ay washadheen waxay ahayd bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo soddonnadii waagii talyaaniga oo taangiyaal badan ku hubaysnay uu etoobiya kaga duuli jiray galbeedka iyo dhulkii gabyaaga u degaanka ahaa markaas buu tusaale u soo qaadanayaa hubkaas culus ee xilliyadaas ay soomaalidu kaar armaatiga ugu yeeri jirtay maraakiibta waaweyn ee badaha isaga gooshta iyo siinka iyagoo meelo fogfog kala jooga ay ciidamadii talyaanigu ku wada hadli jireen ujeeddadiisu waxay tahay inta ay reer miyiga tahay ee dhaqankii boqolaalka gu ay ku soo jirtay ay qaayiibsan tahay in bulshada uu ku abtirsadaa aanay qaramadaas tiigsan karayn wuxuu yidhi kalaxa iyo fandhaalka iyo intaan koorta qoranayay kambalkiiyo ardaagiiyo intaan kala raxboodayey kuragiiyo dhallaankii intaan kaba u yeelayey hadba kaynta doogale riyaha kaalay odhanayay kaar armaati iyo kaakuf buu keenay faransiise koolmaanka iyo siinku waa kaalintan gabaye kari maayo haatanoy cilmiga kor ugu foofeen tusaalaha afraadi waa maxamed ow cabdi xaashi oo isna ahaa gabyaa isku dayey in bulshadiisa uu ku baraarujiyo shirqoolka gumaystayaashii dhulka soomaalida qabsaday ay u maleegayeen sida ka muuqata gabay uu tiriyey oo qaybo ka mid ah aan idinka maqashin doonana wuxuu ahaa nin jeerkaas aad uga murugooday ba-ii soomaalida lala maaganaa iyo hurdadii ay ku jirtay oo haba ku jirtee markuu isku dayay inuu ka toosiyo ay dhagaha ka furaysatay kuna dagaashay gabaygan oo qoonsada dhextaalkiisu yahay wuxuu si gaara ugu soo qaadayaa gumaystayaashu sohdibihii ay u kala samaysanayeen dhulka soomaaliyeed ee midkood waliba uu qaybta u helay waana isla arrintii uu faarax nuurna ka gabyaayey arar gaaban kadib wuxuu maxamed soomaalida uga digayaa waa isku haysataaye inta goori goor tahay haddaysan indhaha kala qaadin in gumaysigu uu dhulkeeda ku ilmo dhali doono ayna ku dambayn doonto sida ummadaha aasiya iyo afrika ee uu ku raagay wuxuu yidhi waa tii suweysuu qabsaday qamac dhalaareede wax hortiin sidaa loo qarribay boqol quruumood ee qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyne qoto iyo taleex baa la sibay qaydkan seeraha sidii qaalmo booliya dhulkii waa la qaybsadaye isbaqiil bannaysuu u yimid qoortan doogga lehee wuxuu kuu qabtaba daah ee wu ku qarayaaye dhuunqooleedkan lay dhigay waddadan lay qoqobadeeyey haddaad uba qushuucdeen baruuqaadan waa imane qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyne tuduc kale oo gabayga ka mid ah ayuu maxamed ku muujinayaa tiiraanyadii ka haysay qunsulkii ingiriiska ee xilligaas togga herar la keenay iyo sidoo kale dhirtii la jaraayey markii soohdimaha la jeexayee astaamaha loo yeelaayey wuxuu isku cilkaambiyayaa toban isaga ku fakarahi hadday jiri lahaayeen maba jiraane inaan shisheeyuhu dhulka kala qaybsadeen soohdimana u kala samaysteen kalana qoqobeen qunsulkaa la dhigay ceelka herar qiil kalaa xigiye waxba yaanu ii kala qararin qoolashaan dego e markuu geed qalloocsamaba waan sii qandhanayaaye qacdan anigu eegaa indhaha qaxar ka duulaaye qayrkey hadday toman yihiin qodob ma reexeen ee qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyn waxaase intaba uga daraa marahaygana gabaygaba ku qasbay dadkii uu islahaa baraaruji oo qiiro geli markay isagii ku soo jeesteen ayna ku yidhaahdeen war maxamedow waxa keligaa ku dhibaaya ee annaga aana dhibayni maxay yihiin sohdintan aad ka qaylinaysaana maxerada geelaaga ayay maraysaa maxaad uga umlaysaa markaas buu yidhi waa qiirogelin oo dhulkaa laysu qoonsadaye aan ku bara khiyaanada niyow midkii qaalin kaga maalay qayrkii ka hara ee waxaad tihiin qaday habeenkiiye qoyskaaga mari mayso baad igu qardoofteenay qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyne quruuntani allaa garan kolkay qaadan waanada eh qodaxdaa xanuunkeedu waa qaamad kuu maqane qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyne allahayow nin wax garanaya iyo ninaan la garanayn waxna ka maqlayni isu darana dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo